أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal ku soo dhowaada qodobada warka subax idaacadda islaamiga alandalus kuwooda ugu doorka roon howlgallo kala duwan oo lala beegsaday ciidamada kufaarta afrikaanta iyo maleeshiyaadka murtadiinta ayaa xalay siyaabo kala duwan uga dhacay deegaano ka tirsan shabeellada hoose tirada dadkii ku dhintay dhowlgariirkii dhowaan ku dhuftay dalka venezuela ayaa gaaray saddex kun oo qof iyadoo dad hor leh la baadigoobayo maamulka ashahadala dirarka ah ee puntland ayaa ku dhawaaqay inuu burburay nidaamkii ay ku dhisnayd kooxda ridada soomaaliya dhakhaatiir iyo howlwadeenno ka socday maktabka diiwaanka sakada xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo howlo daaweyn ah ka wada wilaayaadka islaamiga ah ayaa gaaray deegaan hoostaga degmada ceelwaaq ee wilaayada gedo madaxa ugu sarreeya kooxda ridada soomaaliya iyo siyaasiyiinta mucaaradka ayaa mar kale looga yeeray xerada xalane oo ah taliska ugu weyn ee saliibiyiintu ku leeyihiin soomaaliya wilaayada islaamiga ee hebaay ayaa heshiis kala dhex dhigtay laba ka mid ah beelaha dega wilaayadaasi oo u dhexeeyey khilaaf dhinaca dhulka ah أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن
waa subaxnimo axad ah taariikhduna ay ku beegan tahay labaatanka muxaram kun afar boqol afartan iyo siddeed hijri iminkana ku soo dhowaada warkii oo fidsan howlgallo kala duwan oo lala beegsaday ciidamada kufaarta afrikaanta iyo maleeshiyaadka murtadiinta ayaa xalay siyaabo kala duwan uga dhacay deegaano ka tirsan shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay allaha fadligii xalay weeraro silsilada ah ay ku bartilmaameysadeen saldhigyada ciidamada kufaarta afrikaanta iyo maleeshiyaadka murtadiinta ay kaga sugan yihiin degmooyinka janaale iyo qoryooley iyo sidoo kale deegaanka danow waxaana weeraradaasi ka dhashay khasaare kala duwan tirada dadkii ku dhintay dhulgariirkii dhowaan ku dhuftay dalka venezuela ayaa gaaray saddex kun oo qof iyadoo weli dad hor leh la baadigoobayo sida warbixinta warka inoogu hayo walaalkeen abuushayba mas-uuliyiinta dalka venezuela ayaa ku dhawaaqay in tirada dadkii ku dhintay dhulgariirkii labageesoodka ahaa ee dalkaasi ku dhuftay afar labaatankii juun ay gaartay laba kun sagaal boqol konton iyo afar qof wasaaradda warfaafinta venezuela ayaa sabtidii oo shalay aheed ku dhawaaqday in tirada dhaawacyadu ay gaartay lix iyo toban kun shan boqol sagaashan iyo laba qof halka ku dhowaad lix iyo toban kun oo qof ay hoy la-aan noqdeen waxaana sidoo kale bayaan ay soo saareen ay ku sheegeen in kooxaha gurmadka ee samato bixintu ay badbaadiyeen lix kun afar boqol lixdan iyo laba qof guddoomiyaha golaha qaranka venezuela george rodriguez ayaa sheegay in kooxaha caafimaadku ilaahi hadda ay daweeyeen labaatan iyo laba kun afar boqol afartan iyo shan qof waxauu intaasi ku daray in la diray ku dhowaad soddon kun oo shaqaale gurmad iyo samato bixin isugu jira iyo sidoo kale saddex kun laba boqol siddeetan iyo kow xubnood oo ka socda kooxaha samato bixinta caalamiga ah si ay u caawiyaan dadka ay musiibadu saamaysay waxau xaqiijiyey in weli ay socdaan howlgallo lagu raadinayo dad nool labada dhulgariir ee isxigxigay oo cabirkoodu kala ahaa toddoba dhibic laba iyo toddoba dhibic shan darajo ayaa sababay burburka xaafado iyo dhismayaal badan oo la deganaa waxaana loo tixgeliyey mid ka mid ah musiibooyinkii dhulgariir ee ugu xumaa taariikhda laatiin amerika mid ka mid ah dhulgariiradan ugu xooga badnaa ayaa dumiyey boqol iyo sagaashan dhisme kuwaasoo intooda badan ku yiilay gobolka xeebta ee laguuriya kaasoo dhaca waqooyiga magaalada caasimadda ah ee karakas laba maalmood kadib musiibada waxa loogu yeero qaramada midoobay waxay sheegeen in in ka badan konton kun oo qof ay weli yihiin oo kuwo la la'yahay sidoo kale barnaamijka horumarinta waxa loogu yeero qaramada midoobay ee u n d b ayaa lix labaatankii juun qiyaasay in khasaaraha tooska ah ee hantida ka dhashay dhulgariirka labanlaabka ahi uu gaarayo lix dhibic toddoba bilyan oo dollar in ka badan toban maalmood kadib musiibadaasi qoysas badan ayaa weli ku dhibtoonaya sidii ay uga soo saari lahaayeen meydadka ehladooda burburka hoostiisa ku jira inkastoo toddobaadkan si mucjisaha loo helay qaar ka mid ah dadkii dhulgariirka u haleelay oo nool mahadsanid abuushayba maamulka shahadala dirarka ah ee puntland ayaa ku dhawaaqay inuu burburay nidaamkii ay ku dhisnayd kooxda ridada soomaaliya sida faahfaahinta warka inoogu hayo walaalkeen camaar xilli uu cirka isku sii shareerayo khilaafka u dhexeeya kooxda riddada soomaaliya iyo qaar ka mida madaxda maamul goboleedyada ayay dhinacyadu mar kale eedeemo culus hawada isku marsiiyeen maamulka shahaada la dirirka ah ee isku magacaabay puntland ayaa kooxda uu madaxa ka yahay murtad xasan guurguurte ku tilmaamay gooni u goosa doonaysa in uu muqdisho iyo deegaanada ku xeeran ka goysa soomaaliya inteeda kale sida uu hadalka u dhigay kadib kulan ay magaalada garowe xarunta gobolka nugaal ku yeesheen golaha wasiirada maamulka shahaada la dirirka ah ee puntland uuna shir guddoomiyey murtad siciid deni ayay uga arrinsadeen gulufka ay kooxda riddada soomaaliya ka wado gobolka waqooyi bari ayna ku abaabulayso maleeshiyaad hubaysan wasiirka warfaafinta maamulka shahaada la dirirka ah ee isku magacaabay puntland ayaa sheegay in uu burburay waxa loogu yeero nidaamka federaalka ah oo uu ola jeedo dastuurka murtadiinta isagoo murtad xasan gurguurta eedeymo culus u jeediyey oo lagaga shaqeeyo midnimada dalka inaanay xukuumaddani haynin kii midnimada ogolaa wuxuu ku sii joogana aanay ka shaqaynaynin ee intii dalka midaysnayd la burburinaya taasoo macnaheedu yahay in madaxweynaha muddaxeedkiisu dhammaaday uu u egyahay inuu goosanayo isagu caasimadda iyo labada shabeelle inuu isagu la go-ayaayo egtaayo oo isagu gooniyugoosad yahay halkaa marka ay marayso waxaa xukuumaddan xilgaadhsiinta ahi maraysa inay maanta burburiso nidaamkii federaalka ahaa ayuu ahaa nidaamka federaalku nidaamkii federaalka ahaa madaxweynaha muddaxeedkiisu dhammaaday wuxuu u badheedhay inuu burburiyo hal gacanna uu dalka ku soo ururiyo maamulkiisa maamulada shahaada la dirirada ah ee jubbaland iyo puntland ayaa horay u sheegay inay xidhiirka u jareen kooxda riddada iyagoona murtad xasan guurguurte ku tilmaamay madaxweyne wakhtigiisu dhammaaday dhakhaatiir iyo howlwadeenna ka tirsan maktabka diiwaanka sakada xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo howlo daaweyn ah ka waday wilaayaadka islaamiga ah ayaa gaaray deegaano hoostaga degmada ceel waaqe ee wilaayada gedo sida faahfaahinta warka inoogu hayo walaalkeen casaam carafaad iyadoo dhowaan dhakhaatiirta xanaanada xoolaha ay soo gaareen qaybo ka mida degmooyinka deegaanada wilaayada islaamiga gedo taasoo ay ka sameeyeen daaweynta xoolaha ayaa waxay markan gaareen deegaanka buusaar oo ah deegaan hostaga degmada ceel waaqe wilaayada islaamiga gedo dhakhaatiirta xanaanada xoolaha ayaa daaweyn ka sameeyey deegaanka buusaar iyagoona daaweeyey xoolaha noocyadooda kala duwan sida geela ariga looda iyagoo siinaya daawooyinka noocyadooda kala duwan qaar ka mida bulshada deegaanka buusaar oo la hadlay idaacadda islaamiga andalus ayaa ka warbixiyey habka xoolahooda loogu daaweeyey waxayna sidoo kale u mahadceliyeen dhakhaatiirta xanaanada xoolaha ee soo gaaray deegaanka buusaar
ceelwaaqa deegaan ceelwaaqa looda ilaa waa kuurn marka hore soddon iyo afartan camal saas tirisan tahay aheyd waa soo dhammaatay hadda ilaa waa kuuroyahe wax shan iyo toban ama labaatan saas camal oo kale taha yaa ka joogtay dadkaas waa u ducaynahaya walaalaha muslimka ee gurmadka noo sameeyey ilaahay ajir iyo xasanaad fara badan allaha ka siiya ilaahay fadligiisa ajir iyo xasanaad badan allaha siiya waan u ducaynaa khayr allaha siiya alxamdulilah dadkaas ilaahay fadligiisa allaha ka sawaabsiiya wixii ay shaqada ay noo qabteen iyo inta ay noo soo mareenba waa ku mahadsan yihiin waa ku mahadsan yihiin boqolkiiba boqol waa mahadsan yihiin ajir xasanaad badan allaha siiya insha allah cabdulaahi xuseen cabdulaahi jooga degmada aalwa gaar ahaan walaayada buusaar maanta waxaa noo imaaday xanaanada xoolaha ee xarakada al-shabaab waxayna soo gaarsiin caawimaad daawo ah daawadaas oo lagu shubayo xoolaha annagana waa ka gudoonnay miisaanka xasanaadka allah ugu dara hadduu ilaahay idmana waan kar jelinaa intaan inka badan inaan ka helin hadduu ilaahay idmo marka sar badan allah kara saakay waxaana soo gaaray xanaanada xoolaha waana ku mahadsan waana noo daaweynahayaan alxamdulilah waa ku mahadsan ilaahay baa mahadle ayaguna mahad bay u sugnaatay sharoobo cirbad wax kasta daawo nooc kasta wax alla wixii jiran iyo waxaan jiradaynba waa noo daaweynayaan waana waxaana weli noo soo indhow aanna arag ama aanna arki aan jirin alxamdulilah rabbina ayagaa nagu bilaabay alxamdulilah ku mahadsanay boqolkiiba boqol waana ugu mahadnaqaynaa
dhakhaatiirta xanaanada xoolaha ee gaaray deegaanka buusaar ee daaweynayay xoolaha ayaa dhowaan sidan oo kale gaaray deegaanka faafaxdhuun oo ah deegaan hoostaga degmada baardheer ee wilaayada islaamiga gedo waxayna ka sameynayeen daaweynta xoolaha mahadsanid casaam madaxa ugu sarreeya kooxda ridada soomaaliya iyo siyaasiyiinta mucaaradka ayaa mar kale looga yeeray xerada xalane oo ah taliska ugu weyn ay isliibiyiintu ku leeyihiin dalka sida faahfaahinta warka inoogu hayo walaalkeen cabdiqani maxamed madaxda ugu sarreysa kooxda ridada soomaaliya iyo kuwa mucaaradka ayaa la geeyey xerada xanane ee magaalada muqdisho halkaas oo ay ku yaalaan safaaradaha reer galbeedka saliibiyiinta ah ee uu maraykanku ka mid yahay dowladda maraykanka ayaa xerada xalane geysay madax murtadiin ah oo ugu horeeyo xasan sheekh maxamuud iyo sidoo kale hogaanka mucaaradka si ay halkaas uga qayb galaan xaflad uu maraykanku xalane ku qabsaneeyey sawiro ay baahisay safaaradda maraykanka ee muqdisho ayaa waxaa kasoo muuqanayay madaxa kooxda ridada soomaaliya xasan gurguurte saraakiisha ugu sarreysa maleeshiyaadkiisa xubnaha golihiisa wasiirada iyo madaxda mucaaradka oo uu ka mid yahay shariif sheekh axmed madaxii hore ee kooxda ridada soomaaliya sawirada oo si weyn ugu baahay baraha bulshada ayay dadku ka waraceliyeen waxayna sheegeen in tani ay tahay ihaano iyo fadeexad dulhoganaysa madaxda kooxda ridada soomaaliya iyo kuwa mucaaradka waxay tani kusoo beegmaysa xilli maraykanku uu midowda gaalada afrika u sheegay inuu dhaqaalaha ka goosan doono ciidamada kufaarta afrikaanta ee duulaanka ku jooga soomaaliya dhammaadka sanadkan labada kun lix iyo labaatanka madaxda kooxda ridada soomaaliya iyo kuwa midowda afrika ayaana durba dareemay qalqal xoogan ugu dambayntii wilaayada islaamiga ee hebay ayaa heshiis kala dhex dhigtay laba ka mid ah beelaha dega wilaayadaasi oo u dhexeeyay khilaaf dhinaca dhulka ah sida faahfaahinta warka inoogu hayo walaalkeen bashiir muxidiin abwayman ilaahay salaaditii soonyay diinge korkoy raaska seri raaska mbooniya kasanteyga sehelmee ware
kadib madmadow soo kala dhexgalay beelaha eelaha iyo harin oo ka mid ah qabaa'ilka soomaaliyeed ee dega wilaayada islaamiga ah ee baay sababayna dhimasho iyo dhaawac soo kala gaaray labada dhinac ayaa ugu dambeyn laga gaaray xal buuxo oo heshiis ah maamulka wilaayada islaamiga ah ee baay ayaa ku guulaystay xalinta khilaafaadkan dhinaca dhuleed oo u dhexeeyey beelahan kadib munaasabad ka dhacday deegaanka iidaale ee hoostaga magaalada baydhabo beelahan ayaa murankoodu ku salaysnaa dhul ku yaalla koonfurta magaalada baydhabo kaasoo ugu dambeyn guddi loo xilsaaray soo afjaradiisa kulankii gebagabada ee lagu xalinayay khilaafka beelaha harin iyo eelay waxaa goobjoog ahaa oo ka qayb galay mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ah ee baay culimo salaadiinta labada dhinac iyo qaar ka mid ah hormuudka qabaa'ilka soomaaliya ee dega wilaayadan ugu horeyn aan eegno qayb ka mid ah qaabkii heshiiska u dhacay signa may ogaadasaane lamaadii qof falaadhadaan haayeen shalay isdegaadeen lambogulow eh igabir alanyar eh meele ka dhamadeen iriidungeekay ini walba inayska haysane oo dildamba meele anka dhiin inaha kamaslaawena ogaadasa
xubno kala duwan ayaa madasha ka hadlay waxaana ka mid ah hoggaanka salaadiinta beelaha eelaha iyo harin oo kalaa suldaan aadan isaaq iyo suldaan maxamed macali xuseen heshiiskunkan e guud ahaan walaalihii barnaamijkaas ha qaban gaabi lamadan beelood heshiis adhiki walaayadina ha dirti maylana jazaakum allahu khayran akhyaaray silan sheegayo unuuna saxdad kunla sheegan layla gabna maana may bad bogaadiyaan ahe in walaalnyagaan wala sheena unuun raalli keena jazaakum allahu khayr akhiray kuley sida la ogye oo sheego banin baahanayn lamadan beelood muddo ona taata arday wal ardayda ee yar likurooga iyo wal yar khilaaf dhax mari asalantan hadda afartii dhowr sano iyo jeer aha la sheego ma dheegna arday marka may buu aha eela iyo onay haringa arday isdagaalsan leeyi ma dheegna runtii amantii oonay tay marka oo shayaadiinka faa'iidaysatan hadda ardayna nas hareeyo marka may baa noo ballan qaadan faday lamadan beelood haddii atiin maadaama la sheegay marka midoow yoonay reer midooynina ere lahaytaan ini dibda macnaha hata kubada khilaaf dhatin kuban inoo ballan qaadan faan diyaargatiina
xubnihii marti sharafta ee ka qayb gashay munaasabaddii lagu heshiisiinaya beelaha harin iyo eelay waxaa ka mid ah suldaan muxiidiin cabdiraxmaan aadam iyo suldaan cabdulwaaxid macalin xasan markhaati kuena heliiskan oo asalseen haqaawan qabaday walaaya islaamigada ee baay lamaada qabiillig heliisayayna ayuu ahaa reer harin iyo walaalaha reer elay shaydhaana ku faa'iidaysaday in badan suuna markhaati ku ernaa khilaaf horoona majaarijan dad walaala ahoo wali hagal walaalnimo ka dhammaa sidaa haye hatan walas dawogobaday maylan helay walaayo islaamiya lan heli ilaahay mahadiis ku bacda sin maybaa sigsin mahad nagaan walaalayaalow walaahoo afkalayla ku sheego oo liin suubina dhabsheelata in walaay la sheegay lakaheli dhabsiin kunagat walfade horta ilaahay sanbaraka ee maylaraay meelo mayka oo fadhiya geeka oo lika maslahaayahaye oo lamadan beelood kaheliyano xafladii unati roogno dadkii laaraay abo eelay iyo afhariin asla dhaalateen la dhigno lama muda wiiliska are dadka ba lama lama inaysa jaar reewanka lamaad ina iska dhawaay tiatiin oo walaalahay islaamnimo iyo dirisnimo walaalka atiin ununuma ilaahay siin ku tugan in hatugureed olaad qabil siin dhah dhab yaa ilaahay siin warsadaan ugu dambeyn waxaa heshiiska beelaha eelaa iyo hariin ka hadlay sheekh xamse abujacfar waaliga wilaad islaamiga ee baay ani la xifdiyo la ilaaliya dhammaan qodobadii la kaheli sidii oo dhan tixgeliyo dhan ilaali ciddi ka xadgudubtoona gacmo bar ee la kawada qobdo kawada qoban oo dhanagoo hoos kula wada jeesana hoostolan gallanow uninoo dhaladii ii reer ka haayay hoostolanien gallana ilaahay subxaana wa tacaala lanku obsada cadaaladana la ilaaliya heliiskana la ilaaliya yaraadoo wiinadoo megel ibalaan wali nagadooba qof kasta oo walaagay gee kale ka heliha ku horjeedsada ama ani buriyo dabandaabo ka sameeya iskaday ani gacmo bare ka wada qobanaan insha allahu tacaala diyaarangana baaraka allaahu fiikum wajazaakum allahu khayr heshiisyada nuucan waxa uu door muhiima ka qaataa xoojinta nabadda iyo ilaalinta amniga iyo horumarinta wadajirka ah ee bulshada iyagoo yareeya khilaafaadka ka dhasha muranada dhulka waxaana horay wilaayada islaamiga ah ee baay sidan oo kale ugu guulaystay xalinta khilaafaad u dhexeeya beelaha dega wilaayadan aad buu mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa walaalkan bashiir warbixintiisana waxay guniya gabagabay u ahayd warkii aad kala socoteen idaacadda islaamiga al'andalus subaxnimada tan kulanti dambe ayaa inoo ballanah inta ka horeysa nabadgelyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh